bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo kontonaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir lah wausalli wausalimu calaa nabiyihi alkariim moxamed ibni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi waakhyaarihi wacalaa aalihi waasxaabih waatbaacihi wasalama tasliima kasiira wabacd suuradda labiyo tobnaad waa suuratu yuusuf oo la tilmaamay inay suuraddan ka horeysay ku xigtay xagga nusuulka iyo soo degidda laba sababood inay ku soo degtayda waa tilmaamaan culimada tafsiirku ta hore weeyaane waxay xusaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo degtay wakti xusniga iyo murugadu ay ku badatay oo ahaa waktigii gaaladu ay aada u dhibeen nabiga calayhi salaatu wasalaam kiiba sanadka la baxay caam alxusn sanadka murugada oo labadii qofe garabka u ahaa xaaskiisii qaaliga ahayd khadiija ee wax isaga rumeeye uguma horeysay sanadkaasay ka dhimatay waxaa kaloo ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib oo gaashaan u ahaa ee difaaci jiray inkastoo aan u rumaynin haddana tolnimo ku difaaci jiro oo gaalada ka hiray labadaasi markii ay wada dhinteen ayaa gacantii kaafirku nebiga kusoo muruxsatay calayhi salaatu wasalaam markaa waxyeeloodii waxyeeladii iyo dhibaatadii iyo dacfigii islaamka aada buu uga murugooday suuraddana ilaahay uu soo dejiyey oo tusaale loo sameynayo laleeya arrin keligaa ma ahayn rag kaa horreeya waxaan isoo mareene bal la qabso waxaa labaadoo jirtay bay leeyihin culimadu su-aal ka timi xagga gaalada inkastoo dee cahdigay soo degtay suuraddu maki ahaa waxaa suuragala inay usoo dhiibeen fariinta nimanka yuhuuddu quraysh inay usoo dhiibeen haddii waxii kugu soo degay oo waxaad ka taqaano shay alle xaggiisa ka yimi bal hadda waxaad xustaabalay waxaad wax nooga sheegtaa yuusuf iyo iyo walaalihii iyo taariikhdoodii iyo dhacdadii soo martay labadaas sababood bay ku soo degtay cataa ibnu abi rabax waxa uu leeyahy qofka murugaysan ee suuraddan akhriya waa ka fuqaysaa murugadiisu iyo hamiga iyo warwarka haystaa waxaa isaguna lahaa khaalid bnu macdaan suuraddan iyo suuradda la ydhaha suuratu maryam waa kuway ahlujannuhu ku xusuusan doonaan adduunyada ay celcelin doonaan rubama uu ka akhriyay malaakutubihii hore marka suuradda aynu eegno muuqaalka guda ay bixinayso waxaynu odhan karnaa waxay wax ka tilmaamaysa ama si cad ay u sheegaysaa insaanku inta uu ifkan joogo xikmaddu u joogaa inaanay ahayn inuu raaxaysto oo maal iyo madaxnimo iyo caafimaad iyo cilmi iyo awood uu ku raaxaysto laakiin uu imtixaanayn macnaha nolosha inay insaanka fahamsiiso suuradda ayaa ay u soo degtay laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab allana waxau ihi raggaan idinka soo sheekeeyey warkooda cashar baa ugu sugan ciddii caqli leh qaybteeda horena alla waxa uu tilmaamay laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin kuwa waraysanaya ele ka waran casharaa ugu sugan baa ilahay ui naxnu naqusu calayka axsana alqasas waa wararka ugu qaalisan bay ku jirtaa qisadu marka macnaha noloshu inuu insaanku yahay inuu halkan ku imtixaanayn ayay bayaaminaysa shayga maqsaha ahee suuraddu ay iftiiminaysaa waa kaa haddaad maal hesho waad imtixaananta haddaad madaxnimo hesho waad imtixaananta haddaad qurux hesho waad imtixaananta haddaad jacayl lagu jeclaado waad imtixaananta haddii lagu naco waad imtixaananta mar walba siaa in loo fahmo oo keliya dadku aanay u akhriyin qisadan sida noofallada iyo bugaagta sheekada loo akhriyo ee jacayl ka sheekeeya laa qur-aanku taa waa ka dheeryahay ee sida aayaadkaa ka muuqda suuradda ay tilmaamayaan waxaa ilaahay ugu talagalay in ay fahamsiiso insaanka intuu halkan joogo inuu imtixaanan yahay oo allah waxa uu nebi maxamed ugu soo dejiyey inay ka dhaqdhaqdo warwarka maalmaha haysta maalmaha warwarkii haysta ama inagaba warwarka inaga haysta adduunyadan iyo dee imtixaanaadka aynu ku arkayna iyo islaam sida afka loo gashaday iyo siduu gaalu kibray macnaa iyadoo dadku awoodooda iyo asbaabtooda iyo dadaalkooda ay qaadanayaan haddana inay xayaatada macnaheeda la qabsadaan fasbir kamaa sabara ululcasm sida raggaa hore ulcasmigu ay u sabreen u sabir baa nebi maxamed lagu yihi calayhi salaatu wasalaam wasbir wamaa sabruka ilaa billaah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun walaman sabara wakafara ina dalika la min casli lumuur marka macnaha noloshayna fahamsiinaysa yuusuf waynu arki doonaa aabbihii baa jeclaaday imtixaan baa ka soo maro walaalihii baa ku colaadiyey dumar baa jeclaaday imtixaan baa laga soo ayaa iyadana ka soo maray marka wuxuu ku imtixaanaa dhibka walaalihii ka soo gaadhiyo ceelkay ku rideen waxa uu ku imtixaanaa addoonnimadii uu soo maray la addoonsaday wuxuu ku imtixaanaa islaantii ka daba dhacday ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay xabsiguu ku imtixaanaa wuxuu ku imtixaanaa madaxtinimadii intaa ka dambaysay loo dhiibay min maxbuus ayuu ka dallacay ilaa madaxweyne ilaa wuxuu ku dhowaaday maamul sare oo wasiire buu gaadhay intaasaa labadaasaa la isugu xigsiiyey haddana رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين دعالي سيوكو جبا جبا مركا تاسين قط عموما وحيالا قصد موجين سواحة كميدة عندك وقصة كيسا قرب كي قاشانك قواه وإلهي الله ولي الذين آمنوا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه قصده وحكم وقنية نبي يوسف عدا ويارك كقعد أن دل عيالك أن كرهد نوت الشنياها وأولا له مركا النبي محمد حلال يكون أتكفر لذي وإذا هتأ أبي رضا أبي الله حكتنا ديهين حتى رقع ولا لها الله أهاي أن اسكو أبو أي أهاي النبي يوسف أي أهاي كوا لبكا سومري مركا أنت تكون دولا ليس حس بغير أنت تكون دولا ليس دولة دير أنت تكون دولا ليس طلق هيغا iyo kuwaanu ilmaadeerada nahay iyo laandheerahayga bal haddee qisadu waxbay ku fahamsiinaysaa laandheeraha laftiisaaba malaa boqonta ku jari kara iyo cidhibta marka waxaa lagu wada socdaa aanu diin ahayn bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi almubiin kitaabkii caddaa ee iftiimayey ee wax iftiiminaya aayado ka mida weeye إنا أنزلناه ونسود جن قرآنا عربيا استوى قرآن اللغة العربية كسود جي لعلكم تعقلون لكي تعقلون إن فهمتان وقرتان وكستان ويدين لا دعوه أي قرآنك لو تلقى الله يدين كسود جي نحن نقص عليك وعن كاغا ورمينا نبي محمد وعنكو شرح الدونا أحسن القصص قصوينك تيغو ونأكسنين halkan oo qura lagu sheegay qisadan quraanka ahsan alqasas tay noqotay laanahu inta aynu mudada soo sharxaynay oo dhan qisada waa waxa waxyaaba laga faa'iideysanay kamid ah mustafadatu hadhihi alqissa wa bikawnaha ahsan alqisas alqasas waxa ay ku noqotay ahsan alqasas ta inta soo cibara oo macnaheedu xayaatada iyo nolosha ay ku dhadhansiinayso ayaynu soo aragnay qisas ahsan alqasas ku noqotay بما وحينا إليك وحيغا نكو وحيوني درت هذا القرآن قرآنك أما مما وحينا إليك هذا القرآن قرآن كان كوا نكو وحيغا نكو شاك نبي كم تقصدا وإن كنت من قبله قرآنك كهر وحالهي لمن الغافلين كوا كور لا معناها نودي وكا حزن جاي مرغدو أي كسومري لكن مركب قصدا نخرضه وحبضان باكو بح سلاسة إلهي كتاب في سنة كتل ماضي أنزلناه قرآنا عربيا بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وحكسي ورئيس لعلكم تعقلون عمر بن الخطاب نبي قويم عليه الصلاة والسلام مالنا الماء كم ذا وحو الليل ننان ولا لنهاير هربني قريدا بان صام رحوغا كتبتي هراء أيان كسو يرى قرقرت آيات يقسوي إبل مكوكود الأخرية وحناقي النبي عليه الصلاة والسلام حاوغا بهانتي بوركوا ومذكرة حاوغا بهانتي نيضا كان هيسان أحسن القصص يضا هيسان يضا هيسان قرآن كإلهي سيدان وأماري حاوة بهن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أبو الله عمر كاسو النبي كفرحي عليه الصلاة والسلام إذ وقت حسن نبي محمد وقال يوسف لأبيه نبي يوسف فأكوي لأبيه يعقوب يا أبتي أبها يا إني رأيت أنا وحن أركي أحد عشر كوكبا كوبية طبا حدك والشمس والقمر يقرح لي يضيحي رأيتهم وابان أركي لي ساجدين يقول أنا قلت سجود سنبالك سيدا سجود qaala markaa yacquub baa idhi yaa bunaya inankaygiiow laa taqsus ru'yaak manaamkaaga ha uga warramin calaa ikhwatika walaalaha waa manaam wanaagsani fayakiiduu laka dabeedna ay ku shirqoolaan kaydan shirqool iyagoo ku xaasidaya xasadkaasi halkuu ka yimi iyo walaalahaa waxa xasadka ku kalifaya kusoo riixayana wuu xusay oo waxau idhi ina ashaydaana ka magacaa la yidhaahdaa lilinsaani aadamaha caduwun mubiin cadow buu u yahay cadaawadda caddaystay wakadaalika sidaasuu yejtabiika rabbuk ilaahaagu kuu dooranaya yejtabiika rabbuk ilaahaagaa ku dooranaya nebi yuusufu wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid waxaanu ku barayaa manaamka iyo ruyada tafsiirkeeda wayucallimuka wuxuu ku barayaa haddaad yuusuf tahay min ta'wiili alaxaadiidi sheekooyinka cabirkooda macnaha ru'yada cabirkeeda wayutimu nicmatahu calayk nicmadiisana dushaaduu dhammaystirayaa ila cilmigu waa nicme wa calaa aali yacquuba yacquub oo aabbahaaya aalkiisana nicmadiisaa ilaahay uu siinaya uu u dhammaystiraya kamaa atamahaa siduu nicmadaa u dhammaystirayba calaa abaweyka labadaadii aabbo min qablu wakti hore ibraahiima wa isxaaq ibraahim iyo isxaaq oo ku awoowahaa awoowa aabba une nicmadii ilaahay uu siiyey ayaa adiga iyo aalu yacquubba ilaahay uu siinaya aqoona iyo nebinimo ina rabbaka ilaahaagu caliimun xakiim kii wax walba og weeye shay walbana xikmad u yeela manaamka markaa sidaasuu ku arkay oo koob iyo tobankan xidigna waxay yihiin koob iyo tobankiinan ay walaalahaayeen qaraacdiiyo dayixna waa aabbihii iyo hooyadii qisaduna manaamkuna waxa uu sheegayaa uun inankan kol hadduu loo sujuudayo in uu yahay mid derajo leh oo mustawihiisu sarreeyo oo kaba fadli badan kol hadda iyaguba u sujuudayaan halkaa waxa uu ka faa'iidaystay yacquub in inankan la weheliyo arrinkiisuna arrin uu yahay dadkan ka waaweynna uu ka fadli badan yahay halkaasuu kala baxa manaamkaa fiican baa dabeedna uri ku laxajeclo oo walaalahaagaa waan arkayaa way silan yihiin ama siday isha kuugu godayaane manaamkan ha u sheegin buuri saasuu marka xusay decla sidii baanay u dhacdo qisada gebagabadeeda marka aynu gaadhno waxaynu arki doonaa iyadoo aabbihii iyo dee hooyadii uu warafaca abaweyhi cala alcarsh uu sariirtii boqortooy madaxtinimada uu ku fadhiyay uu saaray oo ay u sujuudeen baynu halkaa ka arki doonaa qisada qeybteeda dambe oo sidii ayaa u dhacday halkaa waxa aad ka arkaysaa in uu manaamka fiican yahay qofka mu'minkaa uu arko mid runahoo fiican sidaa uu yacquuba u dareemay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede sidaasuu u sheegay oo waxau ihi nebinimadii way dhammaatay laakiin waxaa hadhay un almubashiraat waxyaabaha bushaareeya sida nebinimaduba u bushaaraynaysa oo ah manaamka wanaagsane qofka muuminkaa u arkayo ama loo arkayo cid walaalkii ay u arkayso sidaa darteed buu ku taliyey qofku markuu manaamkaa fiican arko qof ay isjecelyiin inuu dhiibo tafsiirkiisa ama qof aqoon leh oo qof markaa aan jaahil oon garanayn ama cadow ay yihiin si aan uga janjeerinin waa inaanu manaamkii u dhiibin fayakiidu laka kaydan waxaana taa uu uga taxadirayaa nebigu sida athar kale uu fasirayo manaamku lug shimbir buu saaran yihi macnaha kolba sidii lagu cabiro unbuu dhacaya haddii si khalada lagu cabiro saasuu dhacaya haddii si saxa loo cabiro saasuu dhacaya marka inaan la leexin dabeedna qisadii baa ilahay uu bilaabo waxa uu rabbi yihi laqad kaana xaqiiqanimo waxa ahaaday fii yuusufa wa ikhwati nebi nebi yuusuf iyo walaalihii aayaatun lisaa'iliin calaamooyin iyo wax cibro ah oo lagu wax lagu qaataa ugu sugan kuwa su-aalaya kuwa ku su-aalaya hadday nebi maxamedow kuu yimaadeen waa looga jawaabi doonaaye waxa ku qaateen oo aayadiyo daris ifka wax u anfaca oo aqoontooda iyo sabirkooda iyo kor u qaada cilmigood ha noqdo cid wakti xusa daba qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaalihii oo ilmo yacquuba la yuusufu wa akhuuhu bay yidhaaheen yuusuf iyo walaalkii dee marka walaalo way wada yihiine sida culimada kutubahooda ku qoraan waa mid ka yaraa banyaamiin la odhan jiray isku bahaayeen marka ukhuwadan sida gaarka ah yuusuf iyo kay isku bahdayiin labadoodaasi axabu ilaa abinaa aabbaheen ayaa loo kalgacayl badan yahay oo jecel iyaga minaa xaggeenu ka jecelyahy labadooda si gaar uu jecel yahay oo aanu innaga inoo jeclayn wanaxnu cusbatun innaga qudhigeennuna jamac baabaynu hadda nahay iyagu aaba laba keliyahe inagu toban baynu bayda ina abaana aabaheen lafii dalaalin mubiin baadi cad buu ku sugan yahay odaygaasi wuu ka dhacsan yahay bayda inuu laba iyo dad badan isku doorsado laandheere iyo laangaab inuu isku doorsado waa ducufniba bay dhahan odaygaas arrinkiisa ilan saasu bay ka dhiganta baashu munaawaraadku qabiilku siduu usoo socdo socdo bah unbuu tegaya saa ilmo yacquub laba isku bahayo iyo toban isku baha muxuu u raaci waayey bay dhahan kanaa garab iyo gaashaanba waa faraha badane halkaasay la gaadhe dagaalkiina wadiga arkaya halku marayo aimadu way ku murmaan ama way isku khilaafaan ma ambiye ahayn mise may ahayn rag badan baa waxay ku tegeen ambiyada waxan oo malaha dembigi kama soo fuleena kuwani nebiyaal may ahayn rag badan baa sidaa ku tegay waxaanoo jariimad ah iyo dil iyo been iyo intana isdaba dhigeen qaarkoodna waxay leeyihin dee waktiga nebi un baanay ahayn berigii dambe ambiye laga dhigay uqtuluu yuusufa bay idhaaheen marka yuusuf hala dilo aw idraxuuhu ardan ama meel aan ku tuurno qarfo ah yakhlu lakum waxa cidlo idiin noqon doona wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa cid baan idinka dhex maraynin wa takuunuu waxay idin noqon doontaan min bacdihi yuusuf dabadi qowman saalixiina qolo wanaagsan waynu towbad keeni markaa towbaddana waa lagu wanaagsanaan bay idhaah dembigaa la iska dhaafay halkaasay maraysaayo waa labadii ilma aadam halkii ay isku dileenuun wixii xasadka la odhan jiray muxuu waxu helay maan anugu helo dabeedna aafadaa iyo inkaartaasaa dhacday arrinkiina wuxuu gaadhayba dil buu gaadhay tashigoodiina labadaasu ku ururay in kow laga siiyo ama la ambiyo oo laga indhaqarsado odaygaa dabadeedna inaan cidiba u dhaxaynin iyo iyaga anfac wixii ay heli jireenna labadaasi iyagu ay helaan oo aan ku shubanno waxaa kaloo aad ka arkaysaa siyaabaha ibliisku insaanka u ambiyo oo ah waar waxaa iska samee waa toobad keeni doontaaye ina allaha kafuurun raxiim cun oo dil oo dhac hadalunbaa ka dambayn towbadina way ku xigi watakuunuu min bacdi qowma saalixiin qaala qaa'ilun minhum mid hadloo iyagii ka mida ilmo yacquub baa waxau ihi laa taqtuluu yuusufa yuusuf kawha ka siinina baan leeyahy miyuu ka reeyay haddaa wa alquuhu waxaa ku tuurtaan baan leeyahay fii khayaabati ljubbi ceelka madowgiisa jubbigu waa ceelka la xidhay ee wadaanta lasoo daro khayaabada ama khayaabaatina waa madowga madowga ceelkaasi uu leeyahy un ha lagu libdhiya buu halkaasaa maqalkiisa iyo muuqaalkiisuba uu ku libdhi doonaa yaltaqithu waxa qaadan doonaa ama ha qaato bacdu sayaara safarka qaarkii iska yaqaana ceelkaa in laga dhaansanayo qeybka waxba kama sii ogeyni laakiin wuxuu iska ogyahay dee in kolley cidda ku baraarugaysaa ceelka halkaasee marinka ah ay safar un tahay sayaaradu waa safar in kuntum faaciliina haddii aada tihiin kuwa wax samaynaya sidaa sameeya halkaasuu arrinkii qabiilku maray kani kan u naxariistay ha la libdhiya buu isagu yahay maqalkiisa iyo muuqaalkiisaba ha la libdhiyo halkaa ha ku libdha buu qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tii baa la isla afkartay tii ahayd in la libdhiyo aan la gowricin ama la tooganin oon dhiig ka daadanin laakiin la libdhiyo naxariis daradii halkaasaa la isla dhigay imtixaankanina waxa uu ka raacay jacaylka aabihii jeceliisa akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo daacadiisii fiicnayd ayaa aabihii uu ku jeclaaday ficlanna waa iska macruuf waalidku mar walba yuu u naxariis badan yahay caruurtiisa dee kuwa ugu yaryar kuwa ugu waaweyn dee waa dad wax qabsanaya oo tamarinaya laakiin mar walba waxaa naxariis mudan kasii yar xanaankiisa iyo korintiisa iyo kawarhayntiisa iyo dhowridiisa ilaa kani waa gaafabaxayaayo waa qof weyn oo isdabaraye kaa yar ayaa naxariistu ay keenaysaa sidaad mar walba aragto laga celinaya caruurta kale taasoo iska eexasho ma ahayn uu caruuru kale eexanaya taasoo iska dabiiciya tii bay ku diidan yihin haddii la isa soo raacay qaaluu waxay dhahan yaa abaana aabbaha iyow bay dhahan maa laka maxaa kuu sugnaadee kugu dhacay ee laa ta'manna aanad noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf maxaad noogu aamini weydee aada noogu diidanta wa innaa anagu lahu isaga la naasixuun waadaanu u danaynaynaa baydhahan waa u danaynaynaa dantiisaanu wadnaa inankan marka dee warwar hore a jiray ama malaha marar hore ay tijaabiyeen inay gooni ula baxaan oo uu ka diiday sida ka muuqanaya hadalka dhinaciisa ama mafhuumka hadalka laga fahmayo calaamada laa ta'mana nuunkeeda dul saaranina wuxuunay tilmaamaysaa shay loo yaqaano ishmaam fi cilmi alqira'aat oo ah damu shafatayni qubayla nutqi bilxarf in debnaha uun lasoo yaro godo waktiga lagu dhawaaqayo xarafka laa xada lahu lilacmaa bay idhahdo qofka indhoolaha ay dheef kuma leh leanna waxba ma arkayo debna lasoo goday iyo qaar la kala kaxeeyi doona laa ta'mana marka codka kama muuqanaysa debnaha waa in lasoo yaro godo sidaa darteed baa qalad aada akhriday haddii aada ka tagto noocaas markaad xabso akhriyayso arsilhu bay yidhaahdeen inankanna raaci macanaa annaga qadan aroorta yartac wa yalcab yartac ha soo daaqo daaqitaanka la ydha rafciga yartaca soo daa ha soo daaqo bay ydhahan qaraabka wa yalcab ha soo ciyaaro wa innaa lahu la xaafiduun annaguna waanu ilaalinaynaa oo had iyo jeer marka baadiyaha la tago xangeeyada iyo waxyaabaha yaryar ee dee qaraabka ah ee faraha badan ayay ciyaalku soo cunaan kaasuu soo cunay soo dalxiisi bay yidha hana soo ciyaaro weed ma yaro ciyaarta ugu baahan yahay waana sababta uu ku siiyey markii ay yidhaahdeen ha soo dalxiiso ha yar aagbedesho oo ha soo ciyaaro sababtay kaga furfureen taasay ahayd waayo ilmaha in la curtudooba maaha wakti min awqaatihi waa in loo ogolaadaa inuu yaro luga fidsado maha ciyaar badan oo dee cay iyo dabdaro iyo qaar wakti lumisa uu ku dhex darmaye wakti uu cajsigu ka boo leanna ilmaha yar waxaa la idhahdaa isagu tamarta ma istoorgalayaa la ydhaha ama ma kaydhiyo ee waxa uu jecel yahay wixii uu cuno inuu istifraaq ku sameeyo oo uu dabadda dhiga sidaa darteed waa kan ciyaarta badan oo daymo daayeer iyo tucarureetoona lagama daaladale macnaa mar qura isma taagayo sidaa darteed markiiba uu gaajoonaya haddana saasuu soconaya marka haddii la caburiyo cadsi baa imanayo xataa aqoontiisa iyo fahamkiisaba waxba u dhinmaya marka yacquub inanku ha soo dalxiiso ha soo ciyaaro lagaga furfuray qaala markaa waxa qilooyinka qaarkoodna nartac wa nalcab ayay sheegayaan jamac marka waxa weeye waanu soo ciyaaray waanaanu soo qaraabsan qaala markaa wuxuu ihi innii aniga la yaxzununii waxa imurug gelinayaa an tadhabuu bihi inaad kaxaysaan wa akhaafu waxaanaan ka cabsanayaa an ya'kulahu di'bu yaygu inuu cuno wa antum canhu khaafiluun idinkuna aa moog tihiin oo ka warlaadihiin inuu yaygu cidlo ka helo oo macnaha meeshu yayna waa lahayd ayaa suuragal ah iyaga laftigoodana ogaalkooda iyo xiisaha ay u qabaan ma fiicnayn sidaasuu ku cileeyey qaaluu waxay idhaahdeen lain akalahu di'bu hadduu yaygu cuno wa naxnu cusbatun annaguna jamaca faraha badan aanu nahay innaa annagu idan wakhtigaa la khaasiruun kuwa guuldaraystaanu nahay rag waaweyn oo ilmihii yaraaye ay walaalaha inay wadeen bahal ka dhex qaatay ma wanaagsana bay idhaahna waa guuldaro marka waxaanu kuu sheegaynaa ballan baanu qaadaynaaye yay u dhowaanayaa ma jira baydhah marka la naasixuuna la xaafiduuna la khaasiruuna waxaasay isdabageliyaan hadalkaa iyagoo adkaynaya falamaa dahabuu bihi buu ilahay yidhi markii ay ilmihii kaxeeyeen wa ajmacuu ay go-aamiyeen an yajcaluuhu inay dhigaan ay ku tuuraan fii khayaabati aljubbi ceelka madowgiisa ceelkii madoobaa inay ku ridaanna ay go-aansadeen wa awxaynaa ilayhim falamaadu lamaadu jawaab bay qaadataa wowgu siliyo tawkiid buu noqon marka markii ay la tegeenay sidaa go-aamiyeen awxaynaa ilayhi waxaabaanu u waaxiyoonay baa yuusuf latunabbi'annahum waad u warrami doontaa biamrihim haadaa faldembiyoodkoodan wahum laa yashcuruun iyagoo aan ku garanayn maalin maalmaha ka mida wakhtiguu isbedelayo adiga oo madax ah oo arrinka uu isbedelay oo ceelkii aad ka baxdood maxbuusnimadii aad ka baxdood madax tahay ayay iyaga oo baahan intay gacmaha ku hoos dhigtaan ayaad u warrami doontaa faldembiyeedkan waxibaa sidaa lagu siiyey marka isagoo yar baa loo waaxiyooday ama sidaasaa ilaahay qalbigiisaba uu ku ilhaamiyu u sheegay latunabbi'annahum biamrihim haadaa waa faldembiyeedkooda iyagoo aan ku garanayn dee in badan buu celcelinayay saynu qisada qaybteeda dambe ku arki doono inaa walaalatihiin soo kaxeeyay muddo kadib bay ayuu isu sheegay ceelkii sidii bay igu rideen waana dhaqaajiyeen wa jaa-uu abaahum jaa-a waa ficil maadi oo aan qaadanin mafcuul hadday mafcuul qaadatona tadmiin baa jira macnihiisuna yahay in ficil kale macnaheeda ay qabto oo awasala وجاءوا بمعنى وصلوا أباهم أبهد بيسوغالا عشاء قرأه في داما مغرب دبدية يبكون يغوهي oo hinti ay oran jireen dacwada oydo oo kale intee makri markay wax qiyaamaynayso iyagoo iska oohinaya ayay yimaadeen sida dadka aad iyo jeer wax jila iyo fanaaniintu marna ay isaga farxiyaan marna ay isaga oohiyaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun waa siyalyaalka qaaluu waxay idhahdeen yaa abaanaa aabbaha iyagu bay yidhaahdeen innaa annagu dahabnaa waanu dhaqaajinooonu tagnay nastabiqu annagoo baratamayna wataraknaa yuusufa inankii magacaa la odhanayana waxaanu kaga tagnay cinda mataacinaa alaabtayada agteeda noo sii ilaali baanu yidhi bagaashkii aanu dhiganay fa akalahu di baalkii aada sheegtay yaygahabaa cunay wamaa anta adiguna mayhid bimu'minin lana mid noo rumaynaya oo haa waa runtiin idin odhanaya walow kunnaa saadiqiin aanu ahaanaba kuwa run sheegaye halkaasay wax mariyeen intaasaa la isku dhaaway waa cudurdaar ayaa la isku hagaajiyey waxaa la inanku alaabtu ag fadhiyey maana aan ku gaboodfaline hawshii badnayd ee aanu ku jirnay iyo tartankii baanu ka daynay halkii baa cunay naqshadana way ka xadeen kelmadii uu sii yidhi uun ayuunbaa ay ka qaateen oo insaanku taa wuu iska yaqaanaa sidaa darteed baa islaamku garsoorka wuu u diiday wax la ydhaa horcarar ama talqiin oo qofku marar badan ay ku murugsantahay ama waxu kala cadaan laayihiin ayuu ku doodaa kelmad aad uu kaa helay marka waxuu sheegtay mooyaan wax loo laqima laa midhkii unbay kala halkii unbay kala qaadeen walow kunnaa saadiqiinana waxay ku ogolaysiinayaan arrinka di'bigana ilaahay baa beri yeelaya xayawaankaa cidlada iska joogee layidhi nebi buu cunay ambiyada ilaahay ka mid a isagana akhiiran wuu beri noqon doonaa waa lagu been abuurtaye marka imtixaankani nebigaa uu soo maray dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay inuu ahaa dadka ugu sharaf badan caalamka maray quraysh u yimaadeen dad asxaabtiisa ka mid ahaada ay weydiiyeen man akramu nnaas bay dhahan dadka yaa ugu sharaf badan ama ugu laandheeraysa kolkaasaa waxau ihi atqaahum lilaah ka ilaahay ugu cabsi badan waxay idhaahdeen laysa can dalik nas'al kaa kumaanaan weydiin waxau ihi yuusuf nebiyullaahi ibnu nebiyillaahi ibnu nebiyillaahi ibnu khaliilillaah ka ugu laandheeraysan haddaad i weydiisay waa nebiga saddex nebi ku abtirsaday nebi yuusuf oo yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim kaasaa rag reebay imtixaankani soo maray waa kii dabeetana yidhi kaakumaanaa su-aalin oo wuxuu yihi marka ma carab iyo jilibadeediiba ay weydiinaysaano haabay yidhaahdeen oo wuxuu yihi khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihuu kuwii berigii jaahiliyadii ugu wanaagsanaa ugu mudnaa ugu caqli iyo akhlaaq fiicnaa unbaa dee markay islaameenna ilan islaamku wuxuunbuu u kordhiyaa qofke ayuunbaa iminkana ugu fiican markay diin barteen wajaa-u buu ilaahay yihi waxay la yimaadeen calaa qamiisihi shaygii uu gashanaa qamiiskii toob iyo qamiis waa shaygan dheeree la gashan yihi bidamin kadibin dhiig beena bidamin dii kadib dhiig beena bay kusoo dhoobeen qaala markaa wuxuu yihi yacquub bal sawalat lakum waxay idiin qurxisay anfusukum nafihiinu amran arrin bay idiin qurxisay oo aad dilka inankan fa sabrun jamiil fa xaalii sabrun jamiil arrinkaygu waa sabir wanaagsan buui wallaahu lmustacaan ilaahay baana laga kaashadaa calaa maa tasifuun waxa aad sheegteen ee tilmaamaysaan been sheegoo been run u eg sheeg baa layidhi mararka qaarkood bay dee beentu iska buurbuuranta oo mid fashilanaysa qamiiskiina way keeneen dhiigna dusha wuu kaga daadsan yahay rifrifna ma leh waxaana la yska yaqaanaa bahar hilib goostoo qof cunay inuu dee wax rifo oo mar hadduu jirkii qaniinadu waxyeelay dee qamiiskana caqligu wuxuu keenayaa inaanu la saayirin isna uu daldallaaciyo qamiiskiiyo salama dhiig lagu shubayna leh ayay soo dhigeen marka waa beenilu keliya oo la qabtaabay leedahay halkaasaanay ku dhacayso leannahu qofku waaqica markuu ka baydhsan yahay wax badanna uu isidhaahday isku hagaaji unay ka kala lumi un goldaloladunbaa badan isaguna sidaasuu muxuu gartay in lala helay dabeetana mu'aamaradi dhacday arrinkiisii sabir buu ka dhigay ereygani waa kii ay soo daliishatay caaisha xaaskii nabigeena abubakar sidiiq markii munaafiqiintu ay idhaahdeen way sinaysatay iyadoo ciil la fadhida ayuu nebigu maalin wax su-aalayoo wallaahi wax kalooan idiin soo qaato ma garanaye haddaan idin idhaahdo xumaani ma jirtana dee warkiibaaba baahay waxba iga qaadan maysaane kelmaduu yacquub yidhi un baan idin odhan lahaabay tii fasabrun jamiilu wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waja-ad sayaaratun buu ilahay yihi qolo socdaala baa yimi fa arsaluu waaridahum kii usoo dhaaminayay ayay direen oo idhaahdeen hebelow inoo soo dhaamiyo ceelka ka soo dhaami fa adlaa dalwa wadaantiisiibuu ku riday ceelkii qaala markaa waxa هذا غلام يا بشرى بشاري تعالوي كالي هذا غلام كنوائنا مركينا دادي سوينين ايات قران ساقفك غلام وحلا يدعبا مركا وهيركا قانقارك وتاغيه وأسروا هو بيسكقر سبين بضاعة استقوا بقاش سيدي بقاش كاينا كي استقاها نبي يوسف لو حمالي والله استقاته صفر كيبا لقود ضرعيه الابتي للدورة يئن ليبيو بضاعة وبقاش wallahu caliimun bimaa yacmaluun ilaahayna waxay samaynayaan wuu ogaa arrinkaasi inaanu wanaagsanayn nebi ambiyada ka mida in la xamaalo la iibiyo inaanu wanaagsanayn waa ogaa rabbi washarawhu nebigan way iibiyeen bihamanin baksin lacag oo iska liidata bihamanin baksin lacag kooban ayay ku iibiyeen allah sheegay siday u tahay baksi oo waxau ihi daraahima macduuda shilimo iskaba tirsan bay ku iibiyeen nebigan qaaliga ah wakaaluu waxaanay ahayn fiihi isaga min azaahidiina kuwa iska nacaya kuwa ka dhaqaajinaya oo dee safar wuxuuna ugu jecel yahay uun shilimo uu jeebka ku rito wax culusoo uu qaaday iyo waxuu xamaalay iyo dad lagu ararko ma jecla arrinkiisi halkaasuu maray waxa uu noqday addoonkaa la iibsado isagiina badeecad buu noqday waxaa la dhaafsanayaana waa shilimo koolan waxaa laga fahmayaa in addoomuhu ay iska jireen islaamka ka horba laakiin islaamku waa jiheeyey uun oo addoonkii meesha kamuu saarin oo xukun la nasakho ma kama dhigine laakiin xadgudubkii lagu samaynayna waa ka joojiyey addoommahana xuduud iyo xuquuq buu u yeelay oo u hagaajiyey iyo xorriyad in la siiyo oo xurmadooda la mariyo wa qaala markaa waxa uu yihi aladi ishtaraahu kii iibsaday oo min misra mar haddii ay misra misran aanay ahayn raadu mar qura kor dhabantay waxa ay sheegaysaa magaalada masr waa mucaraf macnaha maalansarif magaalada masr ka mid ahaa kii madaxdaa ma ahayn laakiin saraakiishiiyo wasiirada hoosu ahaa wuxuu ku yihi limra'atii xaaskiisii akrimii maswaahu meeshuu inanku degayo bal hagaaji oo inaga tiiri inankan casaa an yanfacanaa inuu wax inagu taraa laga yaabaa aw natakhidahu waladan ama ubadba aynu ka dhigano inaanay ubad badan lahayn ama ubadba aan jirin baa muuqanaysa waynu u aayi doonaaye bal sidaa yeel ilaahayna markuu u tibaynayo awliyadiisa dee astaantaa wanaagsana laga arkayo awgeed ayaa ubadnimo loo qaadaa oo fircoon xaaskiisiiba maxay lahayd suuratulqasas haddaad akrido dee quratu caynin lii walak bay lahayd oo indhahaynu ku qaboosano weled baynu ka dhigane fircawn oo inoo kari bay lahayd nebi muuse wakadaalika sidaasaanu makanaa liyuusufa nebi yuusuf u dejinay baa ilahay uhi fil ardi dhulka meeluu dhulka ka degoo wanaagsan iyo guri madaxtooyaanu dejinay walinucallimahu iyo si aanu u barno min taawiili laxaadiis malaamka cabirkiisa marka waxaanu dejinay ehelkaa wanaagsan oo ceelkiibaa laga soo saaray gurigaa barwaaqada leh aqoonna ilaahay waa siiyey wallaahu haalibun calaa amri ilaahay arrinkiisa mid hirgelinaya weeye ilaahay arrimihiisu kuma adkaadaane wuxuu ilaahay doono wuu hirgeliyaa laakiin wuxuu bani aadamku doonaa ma hirgalo dee waa adiga arkayo way ka takhalluseen ilmo yacquub laakiin ilaahayna sidaasuu usoo bambaaniyey oo usoo badbaadiyey oo adiga arkadoo doonyo dhan oo degay iyo maraakiib ama diyaarado cirka ku burburay oo gubtay baa lagu odhanayaa sakiir yar baa ka baxay walad yar diyaaraddu markay kala go-day way dhacday ayuunbaa ilmo yari uun isagu halka ay ka kala go-day inuu ka siirtay hooyadiina halaagsantay sida isaga marka ilaahay baa yaqaano siduu wax u badbaadinaya wallaahu haalibun calaa amri walaakina akara annaasi laa yaclamuun dadka intooda badani dhugdhugtooda iyo xooggooda inay wax ku hirgeliyaan bay moodaan walamaa balaqa ashuddahu markii uu gaadhay mudakarnimadiisii ee uu isku tuntay wa aatay aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilma aqoon iyo xikmad baanu siinay xikmad iyo cilmi waa faham uu fahmay xaqa iyo sawaabka iyo cilmi baa ilaahay uu siiyo sahay oo ah oo adiga arkayee aanu damqaynin imtixaanka soo maraya iyo ceelka lagu riday iyo xabsiga uu ku jiro isagoo xabsiga ku jira ayuu risaaladii iyo dacwadii gudanaya taasina xikmadii iyo cilmigaa keenaya imtixaankaa hore kolkii uu soo dhammaaday waxaa ku bilaabmay ciddii uu la qoyskaba ahaa ayaa markaa imtixaan isagana kaga bilaabmay oo kii labaada waraawadatu waxaa caashaqaday buu ilahay oo ka daba dhacday allatii huwa fii baytiha kadalika najzi lmuxsiniin samafalayaasha saasaan u abaalinaa iska macruuf weeye qaacido caama baa ilahay u dejiyey wakadalika najzi lmuxsiniin samafal oo dhan abaalkiisu ah waraawadatu alatii huwa fii beytiha tii gurigeeda isagu uu joogay ayaa caashaqday nebigan can nafsihi ayay ka doontay adduunkiisa maaha dharkiisa maaha laakiin waa can nafsihi isaga laftiisa isaga laftiisay kusoo hajahaysatay waallaqat ilabwaaba albaabadana way soo xidhay wa qaalat waxa ay leedahay hayta laka kaalay waa soo dhawow bay leedahay xumaan bay ugu yeedhaysa qaala isaguna wuxuu leeyahy macaad allah ilaahay baan ka magan galay sinadan iyo faaxishadan aad iigu yeedhayso ilaahay baan ka gaashaantay innahu ninka ku qabaa rabbii waa sayidkaygii buuli axsana mahwaay waxa uu wanaajiyey halkii aan degayey barkimada iyo furaashka widhiga aada bay wanaagsan yihin innahu arrinku waxa weeye laa yuflixu adaalimuun dulmi falayaashu ma liibaanaan marka isagoo ay wanaajiyey saygaagu inaan khiyaameeyaa waa dulmi buu leeyahy afar arrimoodba waxay muujinayaan oo aayadda ka muuqanaya in arrinku ku adag yahay iyo imtixaanku marka u horeysa ereyga muraawadadu waa raajacaad gabadhii oo aan mar qura la hadale ku celcelisay oo baxnaanisay oo aada u raajacday wey muraawadadu taasay tilmaamaysa midka labaad allatii huwa fii beytiha waa tii gurigeedaba uu joogayba oo guri cidlo ah dee waa dareemaysaa in imtixaanku sii badan yahay wakhallaqat ilabwaaba albaabadu ma furna dad lama milicsanayo lagama baqayo in cidi soo gasho albaabadu waa xidhan wa qaalat hayta laka islaan afka kala qaaday dumarku waxaasoo kale way ka aamusi jireene oo ishaaraad kalunbay bixin jireene iyadiioo afka kala qaadayna waa imtixaan kale afartaa arrimood oo isku biirayo waxay sheegayaan meel nin iska qabtay inaanay ahayn laakiin wuu iska qabtay waxaa la yidhaahdaa alfaraaqu lilnisaai halma walirijaali kafla dumarka oo jaanis hela ama faraaq iyo dee waxqabad la-aan ku dhaca waxay ku keentaa in hamadu ay ku badato ragga oo faraaqu uu ku bataana waxay ku keentaa wax kaflad la yidhaahdo inuu ka dhaco oo horiyo dabadiid uu noqdo akhriya iftiinka wax qabqabsan waayo kole dugidaarun ku qaylun meelun yuurursado islaantiina ay aqalka dhexdiisun hawaarsato oo diin iyo dunya ay waxba qaban weydo dumarkaa iminka baadiyu de isma haleelaan xan iyo isku dir iyo kaartayn iyo waxba isma haleelaan nin waliba arigeeda wadataa warkay raraysa kuwa gaalada ee ordaya kiishada wadasidaana waa soo soo kale innaga waxaan xaafadaha isku diray booliskuuna il daran yahay faransa iyo jaaniska wey marka in dadkii loo sameeyo wakti ay wax bartaan iyo wakti ay tacab galaan oo diin iyo dunya ay wax kororsadaan waa muhiim waa muhiim wey marka faraaqiiba ayaa kusoo kiciyay islaantan nebigan isaga ah qaala macaada allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay toddoba maalinka qiyaamaha ilaahay uu u hadhaynayo toddobadaa waxaa ka mid ahaa warajulun dacatu imra'atun daatu mansabin wa jamaal qaala inii akhaafu allah ninay u yeedhay gabadh quruxiyo qoloba ka dhalatay oo ay tidhi xumaan samee dabeetana yidhi ilaahay baan ka cabsanaya gabadh baa la sheegay laakiin haddii nin uu u yeedho gabadhna iyana waa saas oo kalaba qisooyinka waxaa kutubaha ay xusaan nin cadare la odhan jiray cadare cadare waxa uu ahaa nin saalix oo wanaagsan dabeedna gabadh baa ina yar usoo dirta waxay leedahay hebel oo markhaati baan ku haystaaye fadlan kaala aada ii furjide inantii yarayd buu soo raaco daacadnimaa waday qofkan bal markhaatiga aada u furtid gurigeedii markii uu tegey ayaa inantii fasaxdo albaabkii soo xidho waxay leedahay markhaatiga aan kaa doonayaa waxa weeye inaad xumaan samayso haddii aad ka baxdo aqalkana waan qaylinaya dabeedna kollayba kollayba waa lagu haystaa ninkii isaga ahaa markuu arkay inay ku ciirtay waxau ihi bal haddee yar suuliguu galay kolkaas suuligii wuxuu iska soo marmariyey wasakhdii taalay ee suuliga ayuu isa soo marmariyey dabeedna wuu soo baxay oo iyadiibuu u yimi ninkii ay moodaysay inuu isa soo diyaarinayo uu soo maydhanayo oo urayay arag wax kale uma furne waxay tii intii albaabkii ka furtay fadlan idhaaf sidiibuu ku dhaafay kadibna ilaahay wuxuu ugu bedelay urtii uu ismariyey cadar buu ugu bedelay ninkii aada buu udgoonaaday xataa waxaa la tilmaamaa markii uu dhintay laftigeedana xabaashiisu way udgoonay idan markaa waktiga faaxishadu way badan tahay rag iyo dumarbe in aada loo feejignaadaa waxay keenaysaa inuu insaankaa ilaahay akhriya iftiinkaba horumariyo alla wuxuu ihi walaqad hammat bihi way doontay oo aad bay ugu fikirtay wahama bihaa isaguna wuu mililacay lowlaa an ra'aa burhaana rabbi haddii aanu arag ilaahay haybadiisa iyo burhaankiisa iyo awoodda rabbi haddaanay u muuqanin lawaqaca biha wuu ku dhici lahaa kadalika sidaasaanu nebigaa waafajinnay linasrifa canhu suu si aanu xumaanta uga duuno iyo walfaxshaaa foolxumada sinadu ay leedahay inahu nebigani min cibaadina almukhlasiin waxa uu ka mid ahaa addoommaha iyaga hufan almukhlasiin mar haddii laamku kor dhalan yihi almukhlasiina buu ahaa waa kuwa ilaahay uu hufay ee xumaanta laga shaandheeyey marka hamiganaa kala duwan hammat bihi iyadee wuxuu ahaa hamigeedu mid dooni dhaba buu ahaa hamigiisan ilaahay uu sheegayna dee ilan dhufaan maaha waa nin qoodho weeye naftiina isagaaba xagga dambe ka xusaya ina nafsa la amaaratun bisuu wuu mililacay laakiin wuu iska qabtay wuu iska qabtay oo dareen bilaa dareen mu hayn laakiin dareen wuu laha aimada qaarkood waxay ku fasirayaan waa sida qofka soomani biyihii oo agtiisa yaalla inuu u baahan yahay uu dareemayo laakiin cabsi ilaahay awgeed ay ka haysa ka xakamayso ka xakamaynayso marka ammaan buu kusii leeyahay isaga oo shaygan raqbadii ay u hayso inuu naftiisa ka xakameeyo ka xakameeyo uu ka xejiyo taasi markaa ammaan bay ahayd burhaanka ilaahay u arkayna waa muraaqabadii baa jirta oo addoonka muminka ahay kolka awliyada ilaahay ka mid yahay hadduu is idhaahdo xumaan samee ilaahay unbaa umuuqanaya soo ilaahay kuma arkaya buu leeyahy marka jalaalkii iyo weynaantii ilaahay ayaa u muuqatay haddaana taa arki lahayna wuu ku dhici lahaa sidaasaanu xumaanta iyo foolxumada uga duun ile daasha sinada la idhaahdaa waa alfaxshaa waa ceeb weyn wey qofka iyo qoyska iyo ummadaba foolxuma ayay ku tahay iyo fasaad inahu min cibaadina almukhlasiin kolkuu qofku niyadsamaad iyo daacad u leeyahay diintiisa sidaasaa ilaahay faraj ugu furaya laakiin wax badan oo qisooyin badan ood kutubaha ka akhriyi karayso tafsiirka muxaqiqiintu mar ayaana ka raajixsan waa ka alla waxau uhi wastabaqa albaaba wastadaqaa mar haddii alifu ku taagan tahay waxa weeye labadoodii waa ficilka aliftu alif lithnain wastabaqaa albaaba albaabkiibay u tartameen labadoodii iyadii oo eryanaysa iyo isagii oo ka ordaya waqadad qamiisahu qamiiskiisii waxa ay ka goysay ee ka riftay min duburin xagga dambe iyadoo jiidanaysa isna nin xoog u ahaa uu ka cararayo marka wastabaqa albaaba waqadad qamiisahu in badan bay soo koortay inaanay ka hadhin isagu uu diiday iyana ay kusoo dhaqaajisay dabeetana ay qabsatay la isrifrifay uu ka cararay qur-aanku waa fasiix wax badanoo erayo badanoo intaa lagu oofsan lahaa intanaad ku fahantay waalfayaa waxa ay kula kulmeen sayidahaa kii saygeeda ahaa lada albaab albaabka agtiisay kula kulmeen ayay ku kulmeen iyadii ay ku raran tahay oo iyana ay daba roorayso isna uu ka roorayo ayay ku kulmeen albaabkii faktii uu ka siiyey albaabka si uga baxsado ayaa mise odaygiibaaba hortaaganba qaalat waxa ay tihi maa jazaau man qof abaalkiisu muxuu yahay araada biahlika xaaskaagii la doonay suu-an xumaan iyo sino ilaa an yusjana in la xidho mooyaane aw cadaabun aliim ama xeer ciqaabeed kulu la mariyo dee intaasumaan anigu garan karaa waa waxaa la yidhaahdaa go-aanka deg degaa dumarkaa ku daran baa laydha ragguna go-aanka loo fikiraabuu ku wanaagsan yihi dumarkuna ka kariska ah rag baa ku murmay oo mee dumarkaa go-aanka deg degaa wanaagsan ragga oo dabeedna waa de maynu inantan heblaayada tijaabin dabeedna iyagoo aqal dhex fadhiya ayaa loo soo dhiibay qorog caana ah odayaasha maqsinka fadhiya u geebaalayaan aqalka markii ay halkaa marayso raartee bahalkaa hore docdaa usoo horeyso kolkay soo marayso ayaa ninbaa usii galay oo wuu qabtay halkaa naasku qabtay dabeed way qaylisay markii lagu soo baxee layidhi maxaa dhacayna ninkanaan caanaha kula dul ku figaadhay macnaha waxay dee ninkii martida ahaa inay tidhaahdo waxbuu iga dayna way ka dhawarsato marka cumuuman dee waxaad ka arkaysaa go-aanka ay ka gaadhsiisay markiiba ninkani albaabkuu taagan yahay albaabkiibuu taagan yahay labadan arrin weliba waxaa ka muuqanaya hala dila may odhan jacaylkeediina way ku ag wadaa isbaraxaad bay meesha ku dartay inaanay waxba ku jirin iyadu qayb ka ahayn bay sheegtay ninka xaaskaagii maanta xumaan la doonay ama waa xarig ama waa in la garaaca bay tiri hala dila may odhan ilaa hadda cishqigiina wuu daba socdaa go-aankeeda qaala nabigani waxau ihi hiya raawadatnii can nafsi iyadaa naftayda iga doontay buui tay raajacaysa iyadaa ahayd وشهد شاهد من أهلها وحكى مرخاتيا مرخاتي أهل كذا مرخاتي أهل لقى شكين إنه أهل كذا مركا كأهل كذا ها حديث طاوحة وتلمامة ابن جرير الطبري وورينيو إنه إلما يرى هبريار طمش شفاها أو أهل كذا ها أو dee isaguna farta uu ku fiiqa xadiidkaasi waxa uu leeyahay yaraanta waxa ku hadlay un afar afarta waxa ka mid ahaa ciise bnu maryam iyo shaahidu yuusuf iyo laba kale oo ibnu maashidati fircoon iyo jurayj iyo adu qisooyin dhaadheer bay labada kale lahaayeen marka shaahidu yuusuf ilmo yaro halkaa jiifa hadlay dabeetana ilaahay ka dhawaajiyo nebigan markhaati u noqday markhaatigii baa isu diyaariyeyba inuu jawaabo waxa uhi in kaana qamiisuhu shayga uu gashan yahay hadduu yahay qudda min qubulin xagga hore mid laga rifay fasadaqad run bay sheegtay wahuwa min alkaadibiin isaguna kuwa beenta sheegayuu ka mid yahay wa in kaana qamiisuu shaygu gashan yahay hadduu yahay qudda mid laga jaray min duburin xagga dambe fakadabat been bay sheegtay wahuwa min asaadiqiin yuusufna run buu sheegaya kuwa runta sheegayuu ka mid yahay halkaa waxaa ka muuqanaya shayga la idhaahdo siduu in badan kaga hadlo ibnulqayim aclaam lmuwaqiciin maxaa amaaraadka la idhaahdo ama astaamaha in la tixgelintooda ay leeyihiin markhaati buuxa bayay noqon laakiin calaamooyinku waa wax lagu xisaabtami karo falamaa ra'aa qamiisahu kolkii uu arkay shaygii uu gashanaa qudda min duburin xagga dambe in laga jaray qaala wuxuu uhi innahu min kaydikun kani waxa uu ka mid yahay makrigiinni iyo shilqoolkiinni waa kaarta dumar buu ihi marka ina kaydakunna cadiim shilqoolkiinni wuu weyn yahay buui aayaddanan buu usoo daliishanayay nebi maxamed xaaskiisii caasha nebigaa bukoodo il daraaray waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuu kici kari waaye si uu dadka u tukiyo ilan jamac si kale ugama fadhiyaynin dabeedna wuxuu ihi muruu abaabakrin falyusalli binnaas kici kari maayo abuubakar u sheega dadka ha tukiyo cayisha qof caqli badan ba heda waxay arkaysaa nebigu ilgeeriyaad inuu leeyahy dabeetana waxay tihi aabbaha hadduu maanta ishortaago waa la eersan doonaa nebigaba isagaa tafaafulo nebigoo nool buu kanina tukiyey intii la odhan lahaa la sharaysan lahaa ka riix bay tii markaasay tihi ina abaabakr rajulu raqiiqu lqalb laa yastatiic an yusalliya annaasa min albukaa aw kamaa qaala waa nin qalbigiisuu jilicsan yahayoo dee kolka uu dadka ishortaago oo hinbaa qabanoo halkaagii uu istaago dadkaba tukin kari maayo kolkaasuu ku celiyu yihi bal u sheega markaasay ku celisay kolkaasuu nebigu ihi ina kunna la antunna sawaaxibu yuusuf iska wad buu ihi idinku waxaad tihiin nebi yuusuf gabadhii dee kaydkeeda sidaa loo sheegay oo kalaad tihiine macnaa waa wuu fahmayaa isaguna dee wuu ka shisheeyaa caaisho nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuu ka caqli badan yahay ujeeddadaasi kaa dhab ma ahe waa lagu weheliyaaye bal u sheeg buu ihi abubakar dadka wuu tukin maca hintiisa usheeg wey ina kayda kunna cadiim yuusuf wuu yihi marka ninkii ninkiibaa marka dabeetana arrinkii bilaabay wuxuu ihi yuusufow acrid can haada arrinkan ka cagadhiga buuri oo kasii jeesta waxbaha hafaafini wastakfirii lidembiki adiguna ka towbadkeen oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso dembigaaga innakii adigu kunti min alkhaadi'iina kuwa gefsan ayaad ka mid noqotay buu ihi islaan yahay islaan yahay waxbaa kaasi ah arrinkuna xaggaaga u marooraa alla dembi dhaaf weydiiso sidaasaa dabeedna ninkani arrintan uu ku dhameeyey yuusufna wuxuu isagana faray bal ceebtan ka afaysa buu marka bustayntaa ayuunbuu bilaabay iyo in iyadii wax ciqaaba aanu marinine oo arrinkeedii aamusiiyo wa qaala niswatun fi lmadiinati buu laha yidhi warkiibaa baxay waxaa soo dhaafay afaaf soo dhaafay warkii magaaladuu gaadhay dadkii ay isku ladahaayeen ninka iyo dumarkii ay qabeen iyo dabaqada korwarkii gaadhay sheekadii baa magaaladii gaadhay dadkuna haddii acyaanta ay yihiin acyaanta iyo dadka muuqaalka leh wixii simbirarxa ahee ka dhacaa wax weyn weeye ee ma sahlana waxaa loo hadal haynayaa madaxda iyo culimada iyo wixii simbirarxahe ka dhacaa wax weyn weeye wa qaala niswatun fi lmadiinati dumar magaalada adaa waxay yidhaahdeen imra'atu lcasiiz ninkii casiiz la odhan jire madaxda ahaa xaaskiisii turaawidu fataaha ninkii addoonkeeda ahaabay raajicisay can nafsihii bay ka doontay qad shaqafahaa xubban jacayl ahaan wuu dhex maray bay ayay yidhaahdeen wuu dhex maray shaqafka waxaa la yidhaahdaa xuubka wadnaha ku dahaaran xuubkaasaa shaqaf la idhaahda luqada carabiga iyo ashcaarta marka dib loogu noqdo marka wadnaheediibaa isagii jeebka ku ritay wuu dhex maray eedal cishki dartiibu waxaa dhex maray innaa lanaraahaa fii dalaalin mubiin waanu arkaynaa inay baadicad ku sugantay tani way ka dhacsantahy kol hadday addoonba wax ka dayday bay idhahdeen xaggaasi ugu dhigeen naagta addoon gurigeeda joogay iyada oo nin madaxahi uu qabo u hamootay walaataasi way liidataa dee dumar sheekaynayo tu kale u dhigdhigaya wey falamaa samicad kolkii ay maqashay bimakrihina shirqoolkoodii iyo dicaayadii ay faafinayeen arsalat ilayhina cid bay u dirtay wa actadad lahuna waxay u diyaarisay mutaka-an casuumad mutaku waa marka meel la gogle barkimooyin la dhigee raashin aada u qurux badan la keene ee caraf iyo udgoon uu ka baxay laysku hagaajiyo waxaasoo dhan oo isku dhaaban baa mutaka laydhaha waa casuumad baynu odhan karnaa wa aatat waxa ay ku tistay u dhiibtay kulla waaxidatin minhun mid kasta oo dumarkaa ka mid a sikiinan mindi way garanaysay meesha yuusuf taagan yahay in mindi waxaan ahayn aan lagaga nasan karaynin dumarka ah iyadaa usii khatiibtay marka horeba wa qaalat dabeetana waxay tidhi ukhruj calayhin ku soo bax uun ukhruj calayhin bal imtixaanku halkuu maraye waa rasuul ambiyada ilaahay ka mid a caqliga badan qiyaadadiisi iyo madaxnimadiisii ummado dhan oo caalamka ku noolay badbaadisay dhan kolba dhan baa loo wadaa maanta xaggan u soco oo xaggan yeel oo dumarkan u tago halkaa mar baa la leeyahy iyadoo weliba ay ka muuqan karta maadaamay doonayso kuwan inay dee dhaabad uga dhigto ay ku hor joogsato ku imtixaanto in diyaarina ay ficlan ka horeyso diyaarin oo inuu dhar wanaagsan soo qaato oo soo cabarsado oo isa soo qurxiyo iyadoo nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku xusay in nebi yuusuf uu ka mid ahaa ambiyada uu habeenkii la dheelmiyey nebigu uu kusii maray samooyinka samooyinka mid kamida buu kusoo maray waqad uctiya shadru lxusn quruxda marka la qaybiyo bar kamidabaa la siiyey buu leeyahy nebi yuusuf quruxda maanta dee isku si dadku uma arkaan kuweena madoobe kuwa cad bay u arkaan ama casuusta leh kuwa cad lafdigooduna kuweena madow ayay iyana u bidayaan qurux qaar waxay u yaqaanaan qofta dheer qaar ka gaaban qaar waxay u yaqaanaan ka buuran qaarna waxay u yaqaanaan ka weyda ah ee harhaya qolaba siba utaqaanaa laakiin quruxda siduu nebi maxamed u qiimeeyey calayhi salaatu wasalaam ayay tahay in loo arko oo loo qiimeeyo nebi maxamed baa qurux badnaa nebi yuusuf baa qurux badnaa ambiyadaasi muuqaalka ay lahaayeen ayaa dee quruxda loo arkaya sifooyinkooduna dee kolley siiradooday macruuf ku yihin iyadoo qurux barhkeed la siiyey buu marka isaguna soo baxay falamaa ra'aynahu kolkiiba aqalkii mur ka soo yidhi dumarkiioo mindiyii haysto hilibkii cunaya falamaa ra'aynahu markii ay arkeen ay shaqac ku siiyeen akbarnahu way weynaysteen oo meel buu kaga dhacay waqadacna aydiyahun kolkaasay jarjareen gacmahoodii gacmaha la yidhiya waa faraha waqulna waxay idhaahdeen xaasha lilaah allaa xumaan ka hufane iyo inuu kanoo kala abuuri waaye maa haadaa basharan walla kani bani aadan ma aha in haadaa kani muu ahaanin ilaa malakun kariim waa malag wanaagsan bay idhaahdeen dad iskuma jire kani waa malag nabiguna calayhi salaatu wasalaam athar waxaa kaga soo araray inuu yidhi xubuka shay-a yucmi wa yusim shayga oo aada aada u jeclaataa wuxuu kugu abuuri karaa indhala-aan iyo dhegala-aan ayuu kugu abuuri karaa inuu qof dareenkiisa wax kasii noqdaan marka uu qofku shay aada u jeclaado ama shay uu aada uga cabsado waxaa dhici karta maskaxda in isbedel ay ku yimaadaan ama neerfihii jirka iyo maskaxda xidhiidhinayay dareenkiisii ay wax kasii noqdaan dheecaamo ay maskaxda soo daysay awgeed sidaa darteed baa la tilmaamaa jaynuhu in mararka qaarkood halka ay dadka ka suuxin lahayn ama irbadan suuxdinta halka laga mudo iyagoo ay meelo gaarahoo ay yaqaanaan qanjidho gaara ay dadka irbadihii yaryaraa ay isticmaali jireen kaga mudaan taasoo keenaysa qofka in ay suuxdin u noqoto oo meelihii dareemi lahaa la aamusiiyo taasi marka waxa ay tilmaamaysaa in abha ay ku dhacday oo ay wareereen oo dabeedna neerfihii keeni lahaa damqashada ee xidhiidhinaya maskaxa iyo jirka dheecaamaday maskaxda soo daysa ay ka xoog bateen dabeedna ay heerkaaba gaadheen iyagoo fartii jaraya oo wasladii iyo fartii israacinaya ay dareemi waayeen dareemi waayeen saas oo kalea loo tilmaama culimada caamiliinta ah ama dadka macrifada leh ee aqoonta diinta u lehee ilaahayna aada u yaqaana markay alla caabudayaan in aanay aada u dareemin tacabka iyo hawsha iyo dhibka soo maraya oo in badan taagnaadaan nebi maxamed lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabsida ilaahay uu ka qabo awgeed daal inuu jidhkiisi dareemi waayo dabeed ragcad keliya uu ku akriyo shan jus oo qur-aanka ka mid a shan jus maalin keliya ma wada akriyi kartidba afar iyo labaiyo toban saacadood baanaad akriyi karinba adugu isaguna sarajoog keliya ayuu ku akriyey shan jus waxaa kaloo muuqanaya dumarkani dee may arag malag laakiin dabeecadda ama fidrada wanaagsan baa waxay sheegaysa malaa'igta ilaahayna inaynu ka haysanno sawira inay qurux badan yihin ay wanaagsan yihiin shaydaankana inaynu ka haysanno maxay wax fool xun oo qafal xun oo aada iyo aada u liita dalcuhaa kaanahu ru'uusu shayaaiin baa ilahay wi geedka jannada ka baxaa midhaha uu sii daayaa waa madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan maynu arag ha cafwan cadaabka geedka ka dhex baxaya ahlunaarka looga dhigaya raashinka waxaa ubaxeedu waxa uu la mid yahay madaxyada shaydaanka oo kale madax shaydaan maynaan arag laakiin sawirka aynu ka haysanaada inuu fool xun yahay oo wax silan sidaas ila in hada illa malakun kareem qalat marka waxay tiri fadali kunna kinat alladhi lumtunani fihi wa kiya igu canaananaysay wa kaasay waxa igu canaananaysay waa ka walaqad rawadtuhu an nafsi aniga naftiisa ka doonay fastactama sutir way qafto waan mari waay wala in lam yafcal hadaanu samaynin maa aamuruhu waxa aan farayo la yusjananna waa la xidhi doonaa wala yakuunan wuxuu noqon doonaa min asaakiriin kuwa dulaysan buu ka mid noqon markay aragtay cid lamid ihi inay jirto wayba laba kaclaysayba may tanaasulini laakiin arrinkii halkiibay kasii wadaa waxay tidhi iminka kol haddaan cid u helay ila mida xumaantiibaa baan doonayaabay tii dhig kale xabsi buu geli qaala markaa waxau ihi nebigani rabbi sijnu ilaahayow xabsiga ayaa axabu ilaya aan ka jecelay mimaa yadcuunanii ilayh sinaday igu yeedhayaan dumarkaas ilaahaw in la ixidho ayaan ka jecelahay buui waa sida qofka muuminka ay ku fikirayo dhibaato soo gaadha naftiisa iyo mahalkiisa iyo ehelkiisa waxa uu ka jecel yahay in aakhiradu ay wax ka noqoto oo diin iyo dunya weeyaane qofka guuldarada waxay ku dhacaysaa marka uu dunyadiisa ku iibsado diintiisa ama adduunyadiisa uu ku iibsado aakhiro halkaasay guuldara dhacaysa axmed ibnu xambal raximahullah oo dee la garanayo saaxibulmadhab ahaa ayaa markii la imtixaanayay ee la garaacayay afarta baabaco laga garaacayay nimankii dee madaxda aha ay garaacayeen boqoradii waktigaas ee fikirka muctasilada qabay ayaa isagoo aada u dhiban ayaa askartii la hadleen waxay axmed oo culimo badan baa ka taharubtay oo ka siibatay oo ka madax galay arrintan adiga maxaa ku soo taagayn si aad xabsiga uga baxdo sanado dheer baa meesha lagu ciqaabaya maad wuxuun iska jira aadaad ka baxay waxay hi arrinku aniga maaha laakiin mawaaqifta iyo raadka arrintani ay reebayso ayaan ka fikiraya bal dabada u baxo waxaa eegtaan dadka qalinkiiyo waraaqda siteele axmed muxuu yidhi wadaadada kala dhagaysan mayne axmed oo la imtixaanaya muxuu yidhi haddii arrinkaa sida madaxdu ay ka doonayso uu yidhaahdo haa ka axmed baanu qaadanayna laakiin kuwan kale iska tegeen ma qaadanay nebiga marka dadkaasaan u tudhaya aakhiradooda iyo tayadaba saa darteed baa dee ilaa dhowr madaxweyneynta isu bedelaya inuu xejisanaya oo xabsiga ku jiray sidaasaa marka uu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow xabsigaasaan ka jecelahay buui waxaa maanta waa ficil uu hal mar sameeyo oo laga yaabo shaydaanku inuu qofka ugu sawiri lahaa sameeyo ka toobadkeenoo ka gudub ayaa dabeedna uu toddoba sano xabsiga la soo jiifaya wailaa tasrif canii buui ilaahayow haddii aanad iga duwin kaydahunna shirqoolkooda asbu ilayhinna amil ilayhinna waan u leexan doonaa wa akun min aljaahiliin waxaanaan ka mid noqon doonaa kuwa warla-aanta ku sugan ilaan qof aan cilmigiisa ku camalfani waa jaahil ilaahayow jaahiliintan ka mid noqon doona ilaahayow adaa iga duwi kara buui ina nafsa laamaaratun bisuuwi ilaahay baa marka ka aqbalay saasaanu kaga nabad galay wallahu aclam